shirka golaha wasiirada ah oo uu gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa lagu ansixiyey heshiis afgarad ah oo u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo masar kuna saabsanaa iskaashiga arrimaha cadaaladda iyo siyaasadda qaran ee socdaalka shaqada kulankan ayaa sidoo kale lagu meelmariyey heshiis afgarad ah oo u dhexeeya wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha turkiga ah iyo wasaaraduhu u xilsaaran gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka xeebaha leh ee afrika kuna saabsanaa iskaashiga xoojinta xiriirka gaadiidka kaas oo ay soomaaliya usoo saxiixay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo badda xukuumadda soomaaliya kulanka golaha ayaa lagu soo bandhigay warbixino la xidhiira shirka wadahadalka ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo madasha ee samata bixinta iyadoo golahu bogaadiyey shirkan iyo shirarkii ka horeeyey ee ay la yeesheen siyaasiyiinta iyo ururada diiwaangashan kuwaas oo looga tashanayay arrimaha masiiriga ee dalka golaha ayaa sidoo kale warbixino la xidhiira amniga iyo munaasabadihii dabaaldega maalmaha xorriyadda waxa uu ka dhageystay wasaaradda amniga kaashaandhigga iyo guddigii ka shaqaynayey dabaaldega toddobaadka xorriyadda taas oo si weyn looga maamuusay dalkan soomaaliya